bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha ay qadarinta inaga mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin ku soo dhowaada barnaamijka raadraac oo ah barnaamij aad kaga barateen inaad ka dhegaysataan raadiyo wardheer waxaana barnaamijka marti ku ah oo aad ku dhegaysan doontaan waraysi dhinacyo badan taabanaya oo aynu la yeelanay jibriil ibraahim cabdulaah oo ah musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada soomaaliya jibriil ayaannu wax ka weydii doonaa arrimo badan oo ka mid ah isbeddelka siyaasadeed ee soomaaliya iyo sidoo kale waxa ay la tahay hoggaanka wanaagsan iyo waxaa haatan soo dedejiyey inuu noqdo musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada soomaaliya
jibriil ibraahim cabdullahi marka hore kusoo dhawow raadiyo wardheer waa maasanta maxamed aadan kaga mahad celinaya
jibriil waxaad marti ku tahay barnaamijka raafraac waxaynu rabnaa inaanu ku hordhigno su-aalo dhowr oo ku aadan isbeddelka siyaasadeed iyo inaad tahay musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada ee soomaaliya ee dabayaaqada sanadkan su-aasha ugu horeysa inaan ku weydiiye rabay waxay tahay waxaad muddo dheer ka tirsaneedee bulshada rayidka ah oo aad kasoo shaqaysay dhinaca nabadda maxay tahay waxyaabaha iska kaabadel ee kugu dhaliyay inaad noqoto musharax u taagan doorashada
marka hore waxaan mahad ballaarno celinayaa raadiya wardheer gaar ahaan barnaamijkan waxaan idinkaga mahad celinaya waktiga ay siiseen inay la hadashaan waana ku mahadsantihiin aniga muddo gaarayso toddobiyo toban sana waxaan kusoo dhex jiray howlaha arrimaha bulshada rayidka gaar ahaan nabadeynta soomaaliya weligeena siyaasadda waa ka gaabsan jiray dadka inta badan yaqaana waxay yidhahdaan waa qonyaar socod jibriil waxaan aaminsanaa in waxqabadka qofka soomaaliga ah meelo badan bulshada wax looga qaban karo waxaan waktiga badan geliyey arrimaha la xiriira dib heshiisiinta dib u dhiska maamulka maamuladii waddanka soomaaliya kulli waa la shaqeeyey ujeedadan waxaan u arkayay ama u arkaya dan soomaaliyeed in mararka qaar ay ku qurux badan tahay inaad ummadda ka caawisid ummadda aad ka geshid waxqabadkeeda meesha isleedaha waa uga filan tahay marka siyaasaddan guri badan igama jirin marar badan la isku dayey in la ii magacaabo bosishino waaweyn kuwa ugu sarreeya dalkaana waa ka gaabsada waan diiday sababo haddaan kuu sheegay awgeed waxaan aaminsanahay anigu in aada waddanka wax u qabataa qasamaa inaad mas-uul ka noqoto hay-ad dowladeed adoon ka muqan ayaad qaban kartaa laakiin sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka amba labadii sano u dambeysay walwal qaasaa igu jiray aniga jibriil ah oo la xiriirta xaaladda dalka uu marayay waxaan muddo ku sameynayna stadi amba baaritaan cilmi baaris guud ahaan dalka waxa ka jiro xaaladda dalka ku jiro markaan arkay dadka hadda hoggaanka hayo nooca ay ka samaysiyiin markaan arkay dareenka iyo guuxa shacabka soomaaliyeed markaa dhinacyo badan ka fiiriyey ayaan waxaa igu dhalatay in aqoonteyda iyo xiriirka aan leeyahay ummadda soomaaliyeed shaqooyinkaan u qabta ummadda soomaaliya labaatankii sane lasoo dhaafay oo aan arrimahan aada ugu dhex jiray ayaa waxay igelisay dareen ah in markaan ay noqon karto markii aan qeyb ka geysan lahaa in ummaddan iyo waddankan dhibaatada jirta iyo caqabadaha hortaagan ay u baahan tahay qof kastoo soomaaliya inuu kaalin ka geysto gaar ahaan aniga dhexdeeda inaan ka geysto horta taasi qodob bay aheed oo dareenkaas waa igu jiray inaan in xilligan aan isleeyahay kaalin ay ka geysan kartaa laakiin qodobka labaad oo taa barbar socda wuxuu ahaa ururada bulshada rayidka ah maamul goboleeda dalka ka jira madaxdooda qaarkood dadka soomaaliyeed ku dhaqan gudaha miyiga iyo dibadda diyaasbaraha ayaa gaar ahaan lixdii bilo u dambeysay waxay si toosa iga codsanayeen idaacadaha uga hadlayeen soomaaliya in aan issoo taago saa ula socoto barnaamijyo qaasa laga sameeyey idaacadaha qaarkood video duubeen dhallinyarada diyaasbaraha gudaha ku jirto sidoo kale dhammaantood waxay igu adkeynayeen inay yidhaahdeen jibriil waxaan rabnaa inaad isu soo sharaxdid oo qeyb ka noqotid hawsha socoto kolley waxay arkayeen in aan wax kaalmaha ka geysan karo amba aan wax ku yeelan karo arrimaha la xiriira nabadeynta ama dib u dhiska amba dib u yegloolka qaranka soomaaliyeed oo hadda aan isleeyahay qarbo kasii dhacay taasna waxay kamid tahay waxyaabaha kaleo dardargeliyey midda ugu dambaysa xaqiiqdiian saddexaadan isleeyahay ramay qayb ka tahay laftigeeda waxay tahay wadanka waxaa haysto hogaan la-aan waxaa jiro duleel aan loo hayn dad hadda hogaanka wadanka isku soo duumi karo gaar ahaan xaaladda hadda aan ku jirno oo kala guurka ah kalsooni darro badan ay ku jirto dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada kalsooni darro badan ay ka dhex jirto ummadda soomaaliya qeybo ka mid ah iyo caalamkii oo markii ugu horreysa dhahay soomaali inaan caawino iyo aniga xiriirka aan leeyahay dhammaan bulshada soomaaliyed ee kale nooca ah iyo dadkiiood isleedahay qof maanta aniga intaan caawiso dul istaagaan dhihi karo adigu jibriilo taageerna aan la ahay markaad dhinacyo badan ka fiiriso ayaa iyadana waxay kamid tahay qodobada dhahay igu kalifay inaan inaan tartan ka qayb galo qodobadaasaan isleeyahay armay aas-aas u yihiin sababta ka lifteen xilligan aan isu soo taago weliba waxaan rabaa inaan kuu muujiyo in isu soo taagga hadda aan isu soo taaga xilkan aan ahay qof dhib ay ku tahay in isu soo taago qof ambishonka ama rabitaanka ka awood badiya ma ihi laba iyo toban milyan oo qofaa u baahan hoggaan walwal badan baa igu hayo mana doonaayo inaan ku hungoobo inaan sharafkooda iyo cizigoodii iyo qarnimadii soomaaliyeed aan noqdo qof ku ciyaaray laftigeyga taasaa marka iyadoo ay jirto aan dhahwa soo istaagay ayaa haddana waxaa damiirteeda iyo dadnimadeeda siinaysaa mas-uuliyaddu inay tahay mid culus walwal joogtaana igu hayso laakiin aan isleeyahay armay hurwaa tahay markaan inaad qayb ka noqotid isbedelka soo socdo anugu shaksi baan ahay shaksina soomaali ma bedeli karo laakiin waxaan qabaa aniga iyo tiimkii la shaqeeyo iyo ummadda inteeda badan hogaanka raadinayso inaan noqon karo ninkii hogaanka u qaban lahaa amba isku keeni lahaa ummadda soomaaliya iskusoo dumi lahaa xilligan kala guurka waa mahadsan tahay mudane sida aynu wada ogsoonahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud intii aan loo dooran xilkani ma ahayn shaksi si aada loogu yaqaanay siyaasadda soomaaliya waxayna dad badan ay aaminsan yihiin in lagu hungoobay markii hogaanka loo dhiibay muddadii afarta sane ee xilkaasi u hayay adigu maxaa khibrada ood u leedahay haddii aada noqoto shaksiga ku guuleysta doorashada soomaaliya
marka hore waxaan rajeynayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan xildhibaanada iyo maamul goboleedyada oo hadda ayagu mas-uuliyadda qeyb ku leh doorashada soo socotaa in markaan ay ku dadaalaan in qofka arrintan amba loo dhiibayo mas-uuliyadda qaranka inuu noqdo qof aada loo taxliiliyey amba koox aada loo taxliiliyey la ogaaday meeshay ka yimaadeen duntooda la yaqaano ayan laabla kac sidii nagu dhacday afartii sano lasoo dhaafay ay nagu dhacdo oo cidaan la garanayn sida hadda aad ka dhawaajisay mas-uuliyadda qaranka loo dhiibo kadibnaan aragnay dhibaatada ka timid maxamed waxaa laga yaabaa carruur yar inaad dhashay carruurtaada aada u jeceshahay noloshaaday qeyb ka yihiin ilama ah inaad intaa soo toosto subaxdii marka hurdo kasoo toostid aad tiraada nin jidka marayo kaana carruurteeda kaxaysa waxaa doonta ku sameey amba ii haay qaranka soomaaliyeed waa saas oo kale waa shirkadaan ku nahay waa naga dhexeeyaa ummadda soomaaliyeed waa lama huraan waana muhim in qofkay wax u dhiibanayaan sida carruurtoodao kale inay u dhaqaalayaan dalka oo qofka loo dhiibo qof aada looga fikiray qof aada loo jilciyey taariikhdiisa la ogaaday meesha u ka yimid la ogaaday xataa la qiyaasi karo ilaa dhibaato u geysan karo iyo wanaag geysan karo intuu la egyaha la qiyaasi karo waxuu la jeedaa bini adam wax kasta laga fishaa laakiin la dhihi karo qofkaas historygaas ama taariikhda buu leeyahay taasaana keentay inaan qofkaa xaqiijino inaan mas-uuliyaddu dhiibto taas horta waxay iga tahay dardaaran qofkeer doonta ha noqoto qaybta labaad oo ku wajahan su-aashaas oo ah adigu maxaa kaga duwan tahay anigu waxaan kaga duwanaha isleeyaha dhowr sifood intii hadda aan wadanka dibka ugu soo noqday anigoo aada dhalinyaraa u ah oo da-da hadda aan jira aada uga yar ayaan wadanka imid waxaana soo barta waxaan layidhahda xalinta khilaafaadka iyo howlaha la xiriiro iyo arrimaha ijtimaaciga intooda faraha badan leh way igu adkaatay inaan wadamo meelo badan baan shaqo kasoo qabtay wadamo badan oo caalam ku yaallo way igu adkaatay inaan meelaha ku adkaysto waxaan go-aan ku gaara wadanka dib ugu soo noqdo inta haddaan howlaha ku dhex jirayna waktigeyga waxaan geliyey arrimahaas laakiin dhowr shay aan rabaa farta inaan ku fiiqo oon isleeyahay waa kaga duwanahay mid maamulada laga dhisay soomaaliya gaar ahaan koonfurta soomaaliya boqolkiiba sagaashan waxaan ka ahaa dadkii horjoogaha ka ahaa ee wax ka dhisay waxaan aaminsanaa kuna dadaalayay inaanan weligay noqonin opposition ah ama nin kasoo horjeeda dowlad waxaan weligay dul taagnaa aan ku adkaysanayay in ummadda soomaaliyeed waxa yarka ay dhisata lahaayo sababto a way iska sahlan tahay in la burburiyo wax yaroo lahaayo waxay u baahan in ad loo adkeeyo marka maamuladii laga dhisa dalka ee dowladaha waaweyn ahaa ama shirkii laga soo bilaabo kenya lagu qabtay iyo shirarkii jabuuti lagu qabtay iyo kuwii ugu dambeeyey maamulada ay dhaleen ay ka yimaadeen haba iska ahaataan wax liito waxaan ahaa dadkii isku dayay waxaa yarka ee curtay in xoogaa la yarahaayo annaga oo dadka hogaaminayay nooc ay ka samaysnaayeen haddana waxaan arkayay inay muhiimo tahay in waxaa yarka maxaa layidhahda cunuga markuu dhashaba aan la dilin oo lahaayo soomaaliyana maalin maalmaha kamid ay gaari doonto marka maamuladii lasoo dhisay ee federaalka ah ama dowladdii dhexe ahaa dhammaantood kaalinaan ka geystay ummadda soomaaliya way ogtahay intaan ka geystay marka taas taariikh bay ii tahay oo waxay siinaysaa inaan qof gudaha ku jiro ee armihii soomaaliya xoogaal u ah aan ahay marna kor ka fiirinaya xaaladda jirta waxaan uga cararaa inaan ka qayb galo sidaan hore kugu sheegay ma doonin inaan mas-uuliyad qaado laakiin waxaan lahaa adigoon dan qaasa ka lahayn isku waxaa ku dadaashaa inaad istaajisid madaxweyne cabdulaahi yuusuf cabdiqaasim lasoo doortay ayagaa sheekh shariifka hadda yimid xasanka had madaxsheekha laftigooda maamuladii soo dhismay waan barbar taagnaa waan ka shaqaynayay waxaana adkeynayay inaysan lumin marka taa waxay siinaysaa meel qurux badan amba meel wanaagsan inaan ka tijaabin karo aan ka arki karo xaaladda soomaaliya waxay siinaya kuwaalata qodobka labaad ilaa iyo sagaashan iyo xoogaa la xiriira arrimaha nabadeynta ka dhaca soomaaliya oo qabaailka soomaliya isku buriyeen gaar ahaan markaa dowladda aysan jirin ama dowlad daciifa ay jirto waxaan ahaa dadkii hogaanka u hayay in beelaha soomaaliya colaadaha kala geeyeen laga shaqeeya meelaha qaar waxaan xasuustaa aan sagaal bilood dhex taagnaa marar badan laysku dayay in la dilo waxaana markaas ka shaqeynaya inaan isku soo dumo ummadda soomaaliyeed waxay tahay siinaysaa inaan fahamsanahay dhaqanka ummadda soomaaliyeed inaan fahamsanahay colaadaha soomaaliya salka ay ku hayso dadkuna waxay ugu qadarinayeen anigoon qabiilkayga la eegeen inaan qof soomaaliya qof kaloo degan tuulo kaloo aan shaqo ku leyn aan taagnaa haddadaas u fiiriso mararka qaar maalin kastoo soomaaliya colaad ka dhacdo qofka usoo horey lasoo wacan ahaa anigii haddaan u shaqaynayo taana waxay abuuraysa kalsooni ay ku qabeen qodobka saddexaad aan isleeyahay waa kaga duwan tahay dadkii hore loosoo arkay oo la yaqaano qof hadda cirka ka yimid aan aan ahayn waxay tahay maamul goboleed dalka laga dhisay kaalin baan ka geystay gaar ahaan maamulkii qaybihii ugu dambeeyay marka lasoo gaaro maamulka jubbaland maamulkii iswa ama maamulkii koonfur galbeed labada lixda iyo saddexda markay isqabsadeen colaadihii ka yimid aas-aaskeeda iyo isku keenitaankeeda dhexxadinteeda qayb baan ka ahaa si dhig loo daadin ummadaan ay hogaan qaadato maamulka galmudug laga bilaabo dhammaadkiisii badaas anigii hay-addeeda hogaanka u haynay waxaan isku dayayna inaan ka dhex shaqeyno maamul goboleed waddanka jira gudihiisa iyo dibaddiisa inaan ka shaqeyno taasna waxay isiinaysay waxaa yarkaa curtay inaan qayb ka ahaa anigoo un waxaa taagnaasan hadalkaaga bilaabay in ummadda soomaaliyeed sida guri la dhisayo buloketi ah waayo maalinba buloketi baa la saaraa waqti ha dheeraado mid baa xanuq buloketi baa jaban waa la saaraa mid cusbaa la saarayaa mararka qaar inta dhismaha dhistaas u soo dumaya ama rabaad hadan dhisaysaa ummadda soomaaliyeed dhibaatadaasi soo martay marka qayb baan ka ahaa arrintaas inaan si joogta ula taabto qaybta kaloo saddexaad amba afraad baan iraahde oon oon isleeyahay ama kaga duwanta waxay tahay waxaan muddo ka dhex shaqeynaya beesha caalamka iyo soomaaliya fahamka beesha caalamka soomaaliya ka hees waa dhib badneed dadka yaree farakutiriska ah ee labada dhinac markay wada hadlayaan xaqiiqdii tala fiican ka bixin karaan ahaa marar badanna u dagaalamaya karaamada ummadda soomaaliyeed waa meel kastoo afrita ka ogaan kartaa soomaaliya joogto markii laga hadlayo arrimaha soomaaliya dadka yarkaa lagala tashada ayaan ku jira marka waxay siinaya iyada faham ballaaran ka haysa caalamka soo u dhaqmo iyo soomaaliya waxaa laga rabay iyo soomaaliya waxa ay doonayso iyadana waxaan ahay dadka yacni waa yartaa qof soomaali ahoo odagii baadiyaha jooga la shaah la cabi karo la xallin karo khilaafaadkiisa maalinta ku xigtana washington ama new york shir kaga qeyb galaayo caalamka la hadlaayo dad yaroo soomaaliya iskale awooddaas taasna aqoonaan u leeyahay oon waxay siinaysaa aqoon aan kaga duwanahay dadka hadda aada soo sheegtay lagu qaldamay aan isleeyahay annagoo dhan aan ku qaldamay tan ugu dambayso waxaa weeyaan waxaan ahay qof diaasbaraha muddo kooban soo joogay ummadda soomaaliya dad kamida shan milyan aa dibadda ku maqan oo waddanka u hiloobay muddana aan isku dayay waddankan aan ku soo celsho waxay taa kaga duwan tahay qof qurba ka yimid oo maanta iska soo dega ma jiro oo dhahay waddanka mas-uulaan ka noqonaa anigu taariikhdaas aan leeyahay dadku ay yaqaanaan waxyaabaha ummadda soomaaliya hadda ay ku tixgelaysaa waxay tahay weligaa le waxaan kasoo horjeeda corruptionka iyo tuugaysiga laxadahay ummadda hantideeda weligaa lehay markaan xumaan arka waan ka hadli jiray si daacadda ilaahay la ogyahay kaal waxyaabahaasoo dhan waxay siiyeen yacni ciziga iyo karaamada ummadda soomaaliya hayso taasaana isleeyahay waa kaga duwan tahay amba waa kaga duwan tahay mas-uuliyiinta hadda xukunka loo dhiibay dhammaantood
waa tahay muxuu yahay qorshaha waxqabad ee aada fuli doonta haddii lagu doorto xilka madaxweynaha soomaaliya
buug yaraan soo saari doonaa oo ay si taxadira ugu qoran tahay laakiin waxaan rabaa dhowr shay inaan ka dhawaajiyo oo u baahan in wax laga qabto ummadda soomaaliya anigana isla qorshaheena ay kamid tahay mid waa midda ah dhibaatada ugu ballaara ummadda soomaaliya haysato waxay tahay waxaa lumay cadaaladii waddanka dhuntay ummadda soomaaliya cadaaladihii hay-adihi cadaalada haygalkii cadaalad dib loo dhiso waxay ka mid tahay baryoritiga ama waxyaabaha muhiimadda qaaska aan siinayno walwal badan ay igu haysaa dareen aada u dhib badan ummadda soomaliya way ka qabtaa cadaalad darrada ka jirta waddanka marka markaa fiirisid hay-adihii garsoorka waa la kala diray waxba laguma bedelin hay-adii dastuuriga ahayd ahayd mataqaanaa maxkamadda dastuuriga lama dhisin hay-ad kormeerta oo dul taagan amba ilaalisa kormeerkii garsoorka ma jiro maantii soomaaliya meel kastaa tagtid gaar ahaan dowladda dhexe waxaa jiro garsoor shaksiyaad jidka lagala soo baxo weligii aan jaamacad gelin iskuol aan tegin garsoor waxba ka aqoonin baa haddii garsoor loo dhiibay ummadna ummadna jiritaankeeda waxaa asaasi u ah garsoorka marka waxaan u arkaa waxyaabahaan ihahda fundamentalka u ah soomaaliya dib inuu curato waxyaabahan kale waa la heli karaa mar haddii garsoor la waayo cadaalad la waayo ummaddaas way burburaysaa waxaa nasiixumaha hogaankii ugu sarreeyay dalka ee hadda haysto iyo inta la shaqaysaa hadda ku dhow intooda badanba waxay lumiyeen garsoorkii cadaaladiina waxay noqoto waxbaro qodobka labaad waan aada uga walwalsanahay aan wax laga qabto u baahan waxa ay tahay sidii maamul goboleedyada dalka ka jira waddanka federaal uu noqday iyo dowladda dhexe aad bay u kala daadsan yihiin waad arkaysaa ciidan qaran ma jiro lacagtii soomaaliga ahayd doolara lagu bedelay awood qaybsigii mid khariban buu noqday maamulada maamul goboleeda dalka jira kalsooni darro xunay ka qabaan maamulka muqdisho ka jiro muqdishona waxay ishor istaagtay ummaddii soomaaliyeed maamul goboleeda shaqada ay qabsadeen iyadana waxaan rabnaa xiriirkii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe in dib loo soo celiyo taa waxay abuureysaa in la abuuro ciidan qaran taa waxay abuureysaa in lacagtii qaranka soomaaliya dib loo soo celiyo waxay kale dib u soo celinaysaa kalsoonida ummadda soomaaliyeed heedaha caalamiga ah iyo dowladda inteeda badan ee damacsan soomaliya in wax ka qabtaan ayaguna waxay doonayaan ciday ladhiciday ciday arrimahaas waa kala xaajoodaan arrintaas waxaan u arkaa muhim waxaa kaloo daa io barbar socda gaar ahaan marka la fiirsho koonfurta soomaaliya amba maamulka jubbaland iyo galmudug ama kan hadda ka dhalan rabo hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo galmudug iyo koonfur galbeed dhammaantood dhaqdhaqsaa lagu dhisay aniga qayb baan ka ahaa ama kaalinaan ka geystay waxayna ahayd waxyaabihii lagu heshiiyey dastuurka soomaaliya waxyaabihii lagu heshiiyey dowladdii kala guurka markii ahayd dowladdii dhexe dowladdii kumeel gaarkeed ee dhammaanaysay sidaa daraaddeed wixii la dhisay kor baa laga bilaabay madaxdii madaxweynihii baa la doortay baarlamaankii baa la dhisay golaha wasiirada la dhisay kadib golaha markaasaa marka kor bay taagan tahay meeshii hoose ee ahayd degmada iyo tuuladan waxba kama dhisno sidaas daraaddeed ayaan waxaan waqti gelin doonaa in degmooyinka iyo tuulooyinka ay doortaan lagu caawiyo maamul goboleedada inay doorasho ka sameeyaan xur ah hoos soosdee marka laysku xiro kii kore iyo kii hoose laysku xiro waxaa marka taas suuragal ka dhigaysaa in maamul sal leh oo la dhiso inay noqdaan wax suuragal ah ishayn kara kaalin ka geysan kara amba suuragal ka dhigaya inay noqdaan wax jiro oo adag culeys ay ku haysaa ummadda soomaaliyeed annagana waxaan rabaa inaan inaan arrintaas dardar gelino waxaa jira deegaano badan oo la xoreeyey oo shabaab laga xoreeyey haddana maanta baahi badan ka jirto waxay ugu yeereen newry liberator area amba meelihii hadda un dib loo hantay waxay u baahan yihiin wax loo qabto iyadana priority ummadda soomaaliyeed geeyaan qodobka kale aan isleeyahay priority ayuu inoo yahay afar dhibic shan waa nagu raagtay qabiilka waa nagu raagay maalinta ugu horeyso mas-uuliyadda aniga iyo dadkaan la shaqeeya naloo dhiibo waxaa ugu horeeya oo aan waqti gelin doono waxaa ka mid ah in wadanka labada kun iyo labaatanka doorasho la gaarsiiyo waa waxyaabaha ugu muhiimsan ugu qaalisan ee la qaban lahaa ummadda soomaaliyeed intaan doorasho ka gaarayno oo maalin kastaba qabiil afar dhibic ku heeraarsanayno dowladnimo ma jiri karto marka maadaama saas ay tahay qoladii hadda dowladda had joogsan ayay gabtay arrintaas waxaan doonaynaa inaan alkunno diyaarino waxyaabaha marka taa hor socda waxaa ka mid ah in dastuurkii dib loogu noqdo oo kumaalgaarimada laga baxo ummadda soomaaliyeedna ay codkooda ku dhiibtaan referendum loo sameeyo in dastuurkaas qodobada laga bedelo waa waxyaabahaan isleeyahay mas-uuliyad daradaa dhacay waxyaabaha dowladda hadda lasoo dhaafay ummadda somal dembiga ay ka gashay wasaaradan baa la dhisay guddi baa la sameeyey baarlamaanka oo guddiga kormeerka ah waxaa la abuuray guddi turxan bixin ah oo aqoon-yaano soomaaliya isugu yimaadeen qarash baa la geliyey afar sano kadib wax gacanta lagu hayo male waa wax aada looga xumaado waxaan isleeyahay mas-uuliyadda qaranka maba rabin ujeedadoodana ma ahayn inay timaado qodobkaas dastuurka in dib loogu noqdo taasaa marka waxay saamaxaysaa doorashada imaan doonta inay timaado doorashadan waxay suuragal ka dhigaysaa in ummadda soomaaliya kalsoonidooda iyo rabitaankooda dib loo soo celiyo waan isleeyahay inaan inaan baryoord ka dhig doono qodobka ugu dambeeya aan isleeyahay qodobadu way farbadan yihiin arrimaha la xiriira amniga waaye in dib u dhis lagu sameeyo ciidanka qalabka sida ee soomaaliya iyada oo ay qeyb ka yihiin maamul goboleeda dalka ciidamo ajnabiga waddanka joogo intayna caawin karaan waa xisaaban tahay dadkoodaa ku dhintay dhiigooda ku baxay waxay rabi lahaayeen saan isleeyahay inay waddanka ku wareejiyaan ciidan soomaaliyeed ifafaalaheeda lama haayo waxyaabaha aan waqti gelin doona kamid tahay amnigana waa in ummadda soomaaliyeed laga qeybgeliya haddaan laga qeybgelin amniga ummadda soomaaliyeed wax uu qabanayo amba wax ka hagaagi karo oo ii muuqda ma laha haddana ifaalaheeda lama hayo oo ugu dambeeyo qodobka ugu dambeeyo maadaama howsha ay badan tahay waqti badan aan u baahnayn oo dadda guudmarin aan ku siinayo waa arrinta la xiriirta musuq maasuqa caawa haddii aad i weydiiso ummadda soomaaliyeed waxaa ugu daran ee burburinkan qaranka soomaaliyeed anigu uma arko koox yaroo dhallinyaraha oo jahada u wareeray uma arko qabiil qoray qaatay waxyaabahaas oo dhan waxyaaba iska relative ama waxyaaba yaroo kooban waaye qaranka soomaaliya waxaa burburin doona ama burburiya hadda waa waa musuq maasuq baahay ee madaxda ugu sarreysa qaranka ay ku kaceen waxayna taa abuurtay in qof bini aadan oo soomaaliya uusan kalsooni ku qaban dowlad qaranka soomaaliya jiritaanka soomaaliyeed fareedka ugu weyn amba cabsida ugu ballaaran maanta haysataa ay burburin doonto ama burburise waa musuq maasuq waxyaabaha ugu horreeyan la dagaalami doono waxaa kamid ah musuq maasuq in ummadda soomaaliyeed u sinaato kheyraadka wax wada qeybsadaan oo laga shaqeeyo haddaysan taa dhicin waxawaaye burburkaan hadda aan ku jirno waa sii soconaa qaranka soomaaliyeedna yacni jahaduu kasii lumayaa waa waxaan isleeyahay waa qodobada aasaasiga ah laakiin arrimaha dhaqaalaha si dib loogu dhigi lahaa waxyaabaha baryoorta waxaa kamid ah youthka ama dhalinyarada iyo haweenka iyo dadka minoritiga oo dib loo kiciyo dadkan hadda miyiga ah particular qaar ahaan waxyaabaha ku tiirsan xoolaha nool dhibaato badan ay haysato oo lagu baabi'iyey jiritaankooda in dib loo loo hanto ama dib loo abuuro lacagtii soomaaliya dib loo nooleeyo iyadoo la isticmaalayo qaab ka duwan qaabka hadda aan ku soconno howlaha yaallo way badan yihiin laakiin howlahan guud ahaan aan isleeyahay waa taaban kartaa mid midaan uga sii hadli karnaa qodob ahaan iyadan baa waxay qaadanaysaa waqti dheer naga qaadanaysa laakiin qodobadaan isleeyahay guud ahaanta qodobadaasa kamid ah
aada u mahadsantae dad badan waxay shaki gelinayaan in doorashada ay u dhici karto si xalaal ah ayna adag tahay in laga guulaysto madaxweynaha iminka talada haya xasan sheekh maxamuud adigoo shakiga noocaasa makugu jira waa ummadda soomaaliya inay shaki noocaasa qabaan xaq bay u leeyihiin markaa haysatid hoggaan loo dhiibo mas-uuliyadii dalka iyadoo la aqoon meela ka yimaadeen aysan jirin ummaddii soomaaliyeed ay ku tiri na hogaamiya waxay ahayd afar sano kadib haddaysan howshii loo igmada loo igmanid inay yidhaahdaan mas-uuliyadda aan iska wareejino ugu yaraan waxay ahayd inay ummadda soomaaliya u sahlaan inay doorasho gasho waxaa muuqato laga soo bilaabay bishii julaay sanadkii lasoo sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka ilaa hadda sideed iyo toban bilood ku dhowaad waxaa lagu doodayey oo laga hadlayay waxay ahayd doorasho ma dhacaysa mana ii muuqan inay dhib badneed saddex qodoba aas-aas u ah doorashada in la helo security waddanka lagu qaban karo in dastuurkii iyo qaabkii loo qabana lagu heshiiyo lacagtii lagu qaban lahana la sameeyo saddexdiiba waxaa moodaa inaysan dhib badnayn laakiin hoggaankii dalka ayaa si ku talagal ah mas-uuli darro ah go-aansaday inay ummadda soomaaliya u diidaan fursadda ayna wax doortaan waxay damacsanaayeen hantidii ay ka dhaceen ay ka qaateen aan isleeyaan waan aaminsanahay inay ku iibsadaan xildhibaanadii sharafku wuxuu ku jiray karaamadu ku jirtay in ay ummadda soomaaliyeed uga tagaan taariikh oo yidhaahdaan doorashaan gaarsiinay xor ah marka waa la wadaagaa dareenka dadku badan ay qabaan in doorashadu dhibaato badan ka imaan doonto mid baanse aaminsanahay anigu anigu ma aaminsana qolada hadda joogto intaan ka aqaanay taariikhda ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed aada u dulqaad badan yihiin dadka soomaaliyeed waa dad daalka intuu ka batay diyaar u ah wax kasta inay inay u dulqaataan laakiin dulqaadkooda limid buu leeyahay amba xad buu leeyahay waxaa mudda xadka in la dhaafsiiyey anigu ila ma aha kuwa hadda jooga ee doonaya codka soomaaliya inay iibsadaan ummadda soomaaliyeed ku takrafalaan karaamadooda cisigooda shacabka soomaaliya intaan ka aqaano aada iyo aad bay ay xaqiiqda igu adag tahay inaan qaato dareenka inay soo noqonayaan dee ilaah baa og waxa imaanayo laakiin ma aaminsan mas-uuliyiinta hadda jirto weliba gaar ahaan dadku markay dadka beeraleyda baa yaqaane beerta abuur baa lasoo iibshaa abuurkana waxaa loogu talagalay in beri la gurto mar haddii qofka abuurka bilaabo inuu cuno wuxuusan diyaar u ahayn beer inuu fasho waxaan aaminsanaha mas-uuliyiinta hadda joogto abuurkii bay cuneen mana ii muuqata siay beer ku falan karaan waxaan taa ula jeedaa gaar ahaan haddaa hantidooda dhacaysid oo khiyaanaysid haddii cadaaladdaa u diidda haddaa is hortaagta inay doorasho xalaala aadaan haddana leeyaha waxaan iibsanaa waa beecinayaa sida xoolihii oo kale welina aa ku fikiraysa inaa xukuntid waxaa nasiib xumaa qofkaa inuusan aqoon soomaali dadka soomaaliyeed dad caadiya ma aha dadka soomaaliyeed taariikhdooda markay dib ugu noqoto aada iyo aad bay u necab yihiin tagrafalka qof soomaaliya adiga xataa iskhiyaas waxaa moodaa dhiigga inay nooga jirto wax doontaa kugu dhacan laakiin waa naca waa nacabtaha waa nacabnahay joorfalka weliba waxaana la yidhahdaa soomaalida waxaa layihaha qofka soomaaliga ah wuu xanaaq badan yahay xanaaq wax kale ma ah waxaan diidanahay cadaalad darrada waxaan aada u nacabnahay in aan annaga noqono dadkii burburinayay qarnimada jiritaanka soomaaliyeed aniga intaan ka aqaan ummadda soomaaliya waddanka baan kusoo wareegay waxay ku jiraan waxaa lagu yidhahdo af ingiriiska outrage yacni xanaaq iyo cilkaan bay ku jiraan oo ah in dukaan yaroo adig kuu furnaa tusaale ahaan inta qof tiri kaale ii ilaali ammaanaan ku dhiibta intiiba dukaanka xaalafiyey haddana ku dhahayo mataqaanaa adiga laftigaan ku iibsanaa yacni wax ka xanuun badan ma jiro ima muuqato anigu saan qabo in kuwa hadda saa u baxi jira qaranka soomaaliya in la soo celin doono laakiin jibriil waxaa xusid mudan in madaxweynaha iminka talada hayaba xasan sheekh maxamuud u haysta dhaqaalihii iyo awooddii dalka maxaa diidaya marka inuu soo laabto waa midaan kuu sheegayo waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo doorashooyinkii ugu dambeeyey soomaaliya ka dhacay dhammaantood dadkii haysto dad dhaqaale haystay ayagoo hantida qaranka isticmaalayo ayay socon weyse taa waxaa kugu filan keliya maanta inaad ku wareegtid dalkao dhan ood indhaha ku soo aragtid aada weydiiso dowladda soomaaliya hadalka waxaan kugu bar dhexdana kusoo hadal qaaday maxamed oon ku yidhi ummadda soomaaliyeed juurfalka iyo kibirka iyo cadaalad darradda way nacab tahay waxaan qabaa xildhibaanada soomaaliyeedna waxay doonaan ha ahdaane haddii xataa aan yidhaahno xoogaa waa la iibsan karaa boqol kiiba konton ama boqol kiiba soddon waxaan qabaa in dareen qadiyad wadanimo ku jirto hantida aad ka hadlaysid caawa aad ka hadlaysid yacni markii hoggaankii dalka aad su-aasha u horreey u leeyahay hanti baan haystaa waa iibsanaa qofka tusaalaan kaaga soo qabanaya waa iibsanaa qofka uu leeyahay ma aha qorshaan wataa ma aha wadankan badbaadinaya ma aha wadankan wax ka qabanaya laakiin markaa la hadashid uu kuleeyahay waa iibsanaa dadka yacni waatan igelinayso amba dad badan soomaaliya dareen gelinayso lacagtana waa laga qaadan doonaa saa qiyaaskooda mana lasoo dooran doono ayagu laftigooda way og yihiin lacagtana waa la yaqaanaa meesha ka timid yacni in dadkaan biilkiska bixi karin afar sano ka hor maanta inay milyaneere yihiin ummadda soomaaliyeed way og tahay waxyaabaha cajiibka maxamed waxaa kamid ah maanta wax ka qarsan soomaaliya ma laha soomaalida waxaa leedahay wax sira ma laha waxaa arkaysid cid cid qayaani karta ma laha cid cid been u sheegi kartaa ma laha waa run lacag bay haystaan waa run isagaa maalinkaas ku goodiyo lacag inuu haysto itiimkiisa anigu ma aaminsani in lacag ummaddaa laga laga xaday oo ummadda soomaaliya leedahay oo la ogyahay wiilka yarka ah ee magaalada muqdisho ama garawe ama buuhood leh ama dooble maanta joogo waa og yahay lacagta lagu goodinaa lacagtiisa inay tahay marka iima muuqato lacagaan haystaa aan xaday ummaddaan ka dhacay ayaa laigu soo dooranaa anigu aad bay ila adag tahay laakiin arrintaas ummadda soomaaliya bay u taallaa ummadda soomaaliya go-aan ka gaari doonto laakiin waxaan kalsooni ku qabaa shacabka soomaaliyeed xildhibaanada imaana inay yihiin dad damiir leh damiirtooda iyo ummadda iyo wadannimadoodana ay dib usoo noolayn doonto saas baan qiyaasta ku wadaa
waa tahay waxaa jira isbahaysi ku bahoobay mucaarad oo siyaasiyiin iyo isugu jira qaybo kale maxay tahay sababta aad kaga gaabsatay inaad ku biirto mase tahay qorshahaaga inaad ka mid noqoto dadkaasi
anigu hadda isbahaysi markii la magacaabayay ma ahayn musharax officially intaana ku dhawaaq anigu september nineteen baan ku dhawaaqay isaga alitoog september baan ku dhawaaqay ayagana bil bay jireen baa qiyaasikooda marka waxaan ku biiri kara ma ahayn oo markaasi maba ahayn musharax laakiin waan soo dhaweynayaa dad soomaaliya isbaldadoon ah waaye waxay aaminsan yihiin in wax ka bedela xaaladda lagu jiro mana xuma inay xaaladda ay ku jiraan inay in la soo dhaweeyo waxaan aaminsanahay qof kastoo soomaali ah ee muwaadin ah ee doonaya in xaaladan laga baxo in la soo dhaweeyaan qabaa aniga laakiin anigu hadda si toosa aan ugu jiro ma laha sababa hadda aan kuu sheega awgeed
mudan adigoo aada u mahadsan kolay boorar badan baa ku dhegan magaalada muqdisho waxaana ka mid ah boor sawirkaaga waxaana ku hor qoran qoraal gaaban oo loo soo gaabiyey hal qaran hal qaran macnaheedu waa maxay
maxmed aad baa u mahadsan tahay hal qaran sidiisaba waa waa dhaqdhaqaaq mideeyo ummadda soomaaliyeed sidaa ka dareemaysid erga hal qaran maaha xisbi waxaa laga yaabaa mustaqbalka xisbi inuu noqdo waa dhaqdhaqaaq ay ku midoobeen kumanaan kun oo soomaali ah dhowr boqol oo kuna gaarayaan hadda oo ujeedadiisu ay tahay in ummadda soomaaliyeed ee shacabka soom laysku doono iyada oo waxay jiran ay jiraayaan laakiin wax naga dhexeeya aan noqono ummadda soomaaliyeed way kala qobantaha way kala daadaadsan tahay waxaa loo arkayay in sida keliya lagu soo noqon karo in la helo hayka lagu soo noqdo marka ereyga hal qaran meeshuu ka tagay hal qaran marka laba qayb saddex qayb buu ka koobmaa erey ahaan qayb waxaa dhinaciisa kaga daran inaa aragta maaqaana hashi soomaaliyeed oo meel barwaaqaad joogto subax joogto shimbirihi socdaan ayaa looga u ah amba calaamada istaanta lagu yaqaano dhinacna waxaa kaga qoran hal qaran haddii marka qaranka gacanta aad saartid oo aad fiirisid hal qaran macnaa hal waa hashi geeli aheyd hashiina meesha kuma suran tahay macnaheeda hashii maandeeq ee soomaali ka dhexaysa in soomaali hashaa wada lisato ay ku wada noolaato oo soomaali aan soomaalinimo noqono qaran noqono waxaan u baahannahay inaan hal qaran noqono marka haddii aad hasha gacanta saarto waxaa kuu soo baxaya hal qaran macnaheeda hal waa number one oo kow ah amba hal hal xabo waaye mid ah halkaa keliga ah waa hal qaranaan ah marka waxaan nahay wadan hal ah oo hal qaran ah si halkaa qaran markaan nahay ayaan hasha maandeeq oo loogada noo ah aan maalan karna haddii kale waxaa dhacayso hashiina ma maalan karno qarankiina ma jiri karno annagana mid ma noqon karno sidaas daraaddeed ayaa barnaamijkan oo waddankoodan lagu baahiyey oo internetka ku jiro oo gobolada dalkoo dhan lagu wadhejiyey ayaa ujeedada waxay ahayd magaalada kismaayo markaa ka degta inaad ku dhex arki karta hal qaran muqdisho markaad joogtid aad ku arki kartid baydhabo markaad jid aad ku arki kartid oo macnaheeda ay tahay waxaana hal qaran ujeedada ka dambaysana waa ta hadda aan kuu sheegay xaqiiqdiina waxaan aan ku faraxsanahay in deegaanada soomaaliya safarada aan ku marayay dadka maqaayadaha iyo dukaanada uga dheganaya hal qaran waxayna ujeedadeedu ay muujinaysaa ummadda soomaaliya kulli waxay leeyihin baahi waxaan u qabnaa hal qaran waxaan rabnaa hal qaran inaan noqono waan kala daadanay annagana waxaan abuurnay barnaamijkan la sameeyey oo arday dhallinyaro soomaaliya ay aada uga soo shaqeeyeen in waddanka dib laisugu soo celiyo waxaan kaalaynaa sanadka labada kun lix iyo tobanka sanadka lixdankiina waxaa qaranka dib u nooleeya dhalinyaro haddana waxaan doonaynaa sanadka hadda aan ku jirana waxaa dib u nooleynaa dad dhalinyaro ah oo dhammaantood da-da afartan sano ka yar ah oo commitir ku ah ama rabo in waddankan dib loo soo celiyo oo generation la geliyo sidoo kale waxaa qayb ka ah oda dhaqameedyo oo ayaguna qayb rabitaankooda ka muuqda oo dhahayo anaga intay nolol lagu jirtaan rabnaa waddanka dib inuu soo noqdo waxaa jira muddadii burburka lagu jiray in waddanka aada oo u furunfurmay ma aaminsan tahay in nidaamka federaalk uu yahay xalka keliya ee soomaaliya dib laisugu soo celi karo muxuuse yahay mowqifkaaga ku aadan gooni-sutaaga maamulka somalilan arrinta ku saabsan federaalka sidiisaba waxaan isleeyahay su-aashan su-aal waqtigeed hadda la isweydiiyey ma aha soomaaliya waa federaal magaca jamhuuriyadda waa isbedelay waddanka federaal la noqday marka hadda micno ay sameynaysa male federaalka maxaa ka aaminsan tahay waa wax jiro waa runna hortaallo duruufaa keentay ummadda soomaaliyeed hadda waxaa nagala doonaa dhammaanteen inaan xaqiijino in federal systemka hadda aan galnay inuu noqdo mid lagu guulaysto oo laga shaqeeyo sidaan hore kugu sheegana qorshe cadaan haynaa oo aan doonayno in in arrintaa iyadaa xal loo helo waxaan taa ula jeedaa federalismka yacni duruufaa keentay rabitaanka ummadda soomaaliyeed keenay xaaladda lagu jiro qofo meel bay kaga taallaa federalismka aduu muddo laga joogo dhowr iyo toban sano waxaan joogay magaalada bardaale ee ka tirsan gobolka baay nin odaya ayaa meel magaalada bartamaheeda anigoo la shirayna dad odayaal ah wuxuu yidhi anigu waxaan jira lixdan iyo saddex sano weligaa leehay bardaale kama bixin bardaale banaankeeda beer masig ay igu taallaa qur-aankaan akhristaa nin ahlu diinan ahay wax cid bani aadana u tega ma lah anigoo meeshaan joognaa qabiil duulayana kor maray hantideenu baabi'iyey annagoo yaaban oo wareersan ayaa qabiil kale dhanka kale ka yimid isna wuuna dardaray nolosheenaa meesha ku baaba'day wuxuu yidhi waxaan rabaa qabiil kastee soomaali ah anigu weligey allahay dhulka aan joogo kama bixin laakiin waxaan soo jeedinaa yidhi qof kastoo soomaali ah iyo qabiilkasta soomaali ah meesha aad joogto dowlad ku samayso meesha aad joogto joog ha kuu bacaato ha kuu qaraaraato anigana meeshanaan jooga idinkana meesha jooga waxaan isleeyahay si ka qurux badan u sharxi lahaa federalism lah iyo realityga dhacday dhibaataa dhacday dadku waa isbaabaasheen ninkaa odayga ah ee da-da ah dareenkoo cabiraya anaa isleeyahay ummadda soomaliya way kala raagtay laakiin hadda markaas u fiirsana yacni waxyaabaha aada iga farxinaya waxa ay tahay waxaan tegay magaalada baydhabo oo dhismayaal ka socdaan guryo ka socdaan nolol fiican ka jirto oo dadka deegaanka isku tashadan aadan ugu farxay xaqiiqdii sida horumarka laga gaaray haddana the other side markaan tegay magaalada garawe iyadana oon diyaarad ku tegay dad waxaa ii muuqanaysa waxaa ka socda dhismaha malaha dadka dad gudaha samaysta kismaayo hadda markii ugu dambeysaan joogay waxaan ku farxay waxyaabaha aan caadigeena ka socda deegaankaas mudug galmudug markaa tegtay deegaano ka tirsan sidoo kale waxaa muuqanaysa marka ummaddiisu waa isku daysatay federaalka systemka waxaa nagala rabaa inaan xaqiijino in uusan noqon mid burburiyay qarnimadii soomaaliyeed waxaan taa ula jeedaa in xiriirka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladaha maamul goboleed in la adkeeyo oo noqdo mid xiriir fiican ka dhexeeyo iyadoo la ilaalina qarnimada qaranka oo waddankii uu noqdo hal qaran oo ishaysto iyadoo federaal la yahay taasaa la rabaa inaan xaqiijino waxaana ii muuqatay fafaale haddii la hel hoggaan waafi ah rasmi ah ee deganaansho fiican ku leh magaalada waddan gudihiisa waxaa ii muuqanaysa amba aan rajo badan ka qabaa in dowlad dhexe iyo dowlado wada shaqaysto oo wax weyn ka dhexeeyo inay wada xiriirayaan oo wax fiican ay ka dhacayaan cabsida ugu daran uuna haysataa waxa ay tahay in la abuuro cuqdo dhexe cuqdada la abuurayana waxay ka imaanaysaa haddii maamul goboleed isku arkaan inay dowlad gooni ah oo ka baxsan qaranka soomaaliyeed iyo dowladdii dhexo ayagana ula dhaqmayso maamul goboleedka inay yihiin dad cadow ah cadow ka ah qarnimada soomaaliyeed labadu waa la khasaaraa cawaaqib xumada haddana haysatana waxaa ka mid ah kalsooni darada ka dhexaysa labada dhinac waxaan rabnaa dowladda dhexe oo jecel maamul goboleedyada maamul goboleeda dowladda dhexe la jecel wanaag xiriirkooda amba xuduudahooda awood kala qaybsan yihiin wadankana laysla leeyahay oo calan kala wato waxaan aada iyo aada habeen dhaweyte aan u ilmooday magaalada garow dhexdeeda in ardayda jaamacadda puntland state university calankii soomaaliya intay soo qaadeen bartamaha la istaageen daacada iga galeen oo ay kor u qaadeen oo leeyihiin waxaan nahay soomaali waxaa loo baahanyaa taas waaye weli puntland waa puntland horumarkay gaartay horumar lagu farxo waaye waa lasoo dhaweynayaa waa qiimi laakiin puntland weli waa soomaaliya ummaddana waxay rabaan inaan taa xaqiijino laakiin waxaan ka rajeynaynaa aan ku kalsoonahay dowladda dhexe imaan doonto inay noqoto mid suuragal ka dhigto in puntland guusheedana la xaqiijiyo lagu farxo tii qaranka lagu farxo oo aan noqono hal qaran oo ishaysto arrintai la xiriirta somalilan dee waxaan aaminsanahay somalilan ummadda ku nool somalilan waxay gaareen horumar aan caadi ahayn waxay gaareen horumar meelo badan oo soomaaliya aan weli gaarin arrimaha dhaqaalaha dowladaha rasmiga ay doorteen doorasho popular ay samaysteen hogaankii ay magacaawdeen waa guul u soo heyd qof kastoo soomaali ah mardha waxay saxeexeen heshiiskii dekada loogu cusbooneysiinayay dowladda imaaraadka amba b b world dubay world oo ay ka mid tahay horumarka la gaaray hargeysa waxaan joogay muddo laga joogay laba bil sideedu kasoo wareegatay mas-uuliyiintii ugu sarreysa waan soo arkay meesha waxaa ka dhacay wax lagu farxo saa ula socoto somalilan way goosatay waxay yidhahdeen soomaaliya waa ka go-nay inta badanna dhibaato hadda ay ku qaadeen ama dhibaato soomaaliya ay gaarsiiyeen inteeda kale ma arkin waxaan aaminsanahay in amba halaysla jooga ama hala kala tege inay la muuraanta in la wada hadlo waxaa nasiib xumo ah in afartii sano fursad la gabay inaysan jirin kalsooni oo istaraatiijiye ah oo suuragal ka dhigaysa labada ummadood ama deegaanka inay wada hadlaan kalsooni daradaasna waxay sii fogeynaysaa in xal loo helo arrinta somalilan iyo soomaaliya waa arrin muhiim ah waxaan rabnaa istaraatiijiya calanka soo saari doonaa insha allah laakiin dowladda ummadda soomaaliya dadka soomaaliyeed ee maqaamkan ku nool waa lama huraan iyadoon loo kala turjumin inay wada hadlaan mar haddii la wada hadlo ummadda soomaaliyeed ama dadka soomaaliya afka soomaaliya ku tirsadaa waxaa suuragal u ah inay xal waara wada gaaraan cid cid qasbi kartaa ma laha cid cid si dulleysan kartaa ma laha xushmo iyo karaamaa la isku leeyahay somalilan waxay sheeganaysaa dareen amba waxay sheegatay inay soomaaliya ka go-day dowladdii soomaaliyana waa jirtaa labadiiba inay wada hadlaan oo xal waara arrinta soomaaliya laga hadlo ayaan aniga aaminsanaha inay muhiim tahay waana qabaa maraan saa u fogeen in haddii kalsoonida jirto wada hadli doonaan haddaba saa ula socoto diyaaradaha waa la isdhaafsadaa dhaqanka waa la isdhaafsadaa labada ummadood wanaag badan hadda ka dhexeeyo layska indhi tiraa arrinta somalilan waxaan u arkaa strategic mistake ah somalilandna waxaan isleeyahay inay hadda ka raadiyaan aqoonsi caalamka intiisa kale oo ayan ka raadin soomaaliya laftigeeda culeyskeeda leedahay shan iyo labaatan sana kasoo wareegatay hadda waxaan u baahannahay in wadahadal rasmi ah ku dhisan raacad kalsooni ku jirto labada maamul wada hadlaan tala la iska geliyo inay arrinta somalilan u baahnaan doonto waxaan aada iyo aada xaqiiqda uga xumahay in afartii sane lasoo dhaafo si waafi aan looga shaqeynto magaalada nairobi anigoo joogo maqaayad jooga waa nin taleefon usoo dhacay hadda kamid a taliyayaasha ciidanka marka ninkii taleefonka la istaagay banaanka xoogaa kadib ay igu soo noqda anigu meesha jooga shaaku caba xorniyo taleefon baa laiisoo diro waxaa laigu marti qaaday shirkii istanbuulka dhacaaye tigid business claassan kuusoo diran hotel waa kuu bungareyna five days ah inaad soo baxdaan rabaa marka waxaan ku yidhi oo adigu ma guddigaa ka tirsaneyd arrimahan maxaa lagugu soo diray niyow ma garanayo hadda isoo waceen weliga shirka ma qeybgelin waxa laga hadlaa ma garanayo laakiin waxaan qiyaasaa armaa iska raac leeriyo iska soo arag maybi inuu ku gala xataa four point five oo macquul ah adigu sidae dad aa noqotee arrin ka xasaasisan ee laga hadli lahaa ma jiro muhiimaduu leeyahay historical context uu leeyahay amba taariikh dadban amba mid dheer uu leeyahay in qof aanba shaqo ku lahayn layihaha diyaarad soo raac shirka qaybgal waxay muujinaysaa inaysan daacad iyo rabitaan rasmi oo ka muuqanin aadan xaqiiq uga xumaaday arrintaas waana tan aan leeyahay ma aha keli istaraatiijiye mararka qaar waxaa moodaa inaysan daacadba laga ahayn waa qabaa in la wada hadlo waxyaabaha ugu horreeyan meel u baahnaa inaan saarno aniga kamid taha wadahadalkaas inuu furmo laakiin wadahadal laysla laga wada hadlayo kalsooni ku jirto daacad ka tahay ayaa dhici doono waxaana imaan doono istaraatiijiye cad amba qaab cad ee arrinta somalilan loo wajahayo laakiin sida hadda ay ku muuqato dowlad dhexe oo aan aragti fog lahayn dad u qaabilsan aan ogeyn istaraatiijiye aan ka lahayn oo iyadoo indhalaa gaari kaxaynayso waa dhibaatada hadda na geyso meel meel cidlaa gaarigiisa halka nooga dhammaaday anigu waxaan qabaa in arrinta somalilan ay noqon doonto arrimo laga hadlo laakiin ay noqon doonto mid soomaaliya dhexdeeda ka hadasho saasaan ku talinaa saasaanan aaminsannahay in xal loogu waaro loogu heli doono arrinta la xiriirta soomaaliya iyo soomaaliya somalilan
jabiil waxaa jira muddooyinkii dambe dib u dhacyo ku imaanayay xilligii loo madarsanaa doorashada dadban in la qabto ee ka dhexaysa soomaaliya dabayaaqada sanadkan ma kula tahay in jadwalka ay ay madasha qaranka u dejisay doorashooyinka ay tahay mid laga dhabayn karo muxuuse yahay mowqifkaada ku aadan haddii mar kale dib u dhac uu ku yimaado arrimaha doorashooyinka arrintaas waa arrin gool nagu hayso waana sidaan hadda kuu sheegay kalsooni darro badanaa jirto ma ah inaan election la qaban karin ma ah inaan doorasho la rabin mas-uuliyiinta qaranka ayaa gaftay inay xaqiijiso doorasho inay dhacdo wallalkaygu ma aha doorasho ma dhacaysaa laakiin waxaa muuqato oo nasiib xumo ah in hoggaanka hadda dalka jiro ee ayagu raba inay kusoo baxaan inay inayan lahayn dareenka ah waxa waxaana horyaallo waa mustaqbalka inay inay ku toosiyaan doorashada dantooda gaarka ah mana u suuragelayso mana dhicin wayna ku hungoobda markii u dambeysay walwalkaas waxaa waxaa fiicnaan lahayd talena ahaan kula tali lahayn mas-uuliyiinta hadda maamulka hayso inay ummadda soomaaliyeed is-hortaagin rabitaankooda doorasho dhacdo haddii ku soo baxaana soomaali dooratana ay ogolaadaan annagoo tarka ku jirana raalli baan ka nahay soomaaliya go-aanka u taallaa laakiin caqabadaha maalinba maalin la hordhigayo oo muuqato ma shaqayn doonto mana dhici doonto haddii marka ay dib u dhigaan mar kale waxay noqonaysaa in aada looga wada dagaalamo aada looga laga wada hadlo caalamka intiisa badan wuu ka hadlay aniga dhowr mar baan ka hadlay waxay mas-uuliyadda ku dhici doontaa dadkii ballan qaaday oo isdhahayo haddaa sii jiidaan amba ay sii daahdaba doorashada danqaasaa idinkaga imaanayso anigu taa ma aaminsani waana mas-uuliyad kulli naga dhexaysa anigoo dhan gaar ahaan ummadda soomaaliya qurbaha joog gudaha joogto ma aqbali doonaan in jiritaankooda iyo mustaqbalkooda lagu ciyaaro waa ognahay waxaa ka dhacay waddanka burundi dhibaatada hadda ka taagan ee doorashada la xiriirta dhaqaalahooda baaba-ay dagaal sokeeye keentay dhibaatay keentay kenya laba kun iyo toddobadii broblem noocaasaa ka dhacay dhibaato lamida ka dhacday soomaaliya waxaan aaminsanahay haddii lagu ciyaaro doorashada oo weliba ah mid aan doorasho ahaynee xulasho ah lagu ciyaaro amba la lumiyo waxaan ka baqaa caqaaqaxmo kuwan inay timaado oo ay dad badan oo nabaddiid ah ka faa'iidaystaan dowladda hadda jirtana iyadoo soo taagan albaabka ay ka baxdo waxaan ku keenayaa mas-uuliyiinta hadda joogto inay ogolaadaan inay doorasho dhacdo caalamka intiisa kale arrimaha soomaaliya ku jirana bareesharka amba culayska hadda ay saarayaan dowladda inay sii wadaan ay dhacdo bisha november way soo dhowdahay caqabadahan la dhigaayana waa laga bixi doonaa haddii ilah raali ka dhigo
inkastoo la sheego inaysan siyaasadda saaxiib lahayn haddana dad baa waxay aaminsan yihiin inaad saaxiib dhow aheedeen xasan sheekh maxamuud maxaad ka leedahay arrimaha wallahi siyaasadda anigu ma aaminsani siyaasadda xumaan iyo wanaagay leedahay siyaasadda sida loo arkay ku xiran tahay aniga hadda kula hadlayo waxaan muddo toddoba iyo toban sano la soo shaqeynaya maamulo dalka ka jiray dhammaantoodna waxaan ula shaqeynayay in wanaagga laga shaqeeya dowladda hadda jirto markay dhalanaysay ayadana budgetka si loo qoro aqoon oo meelay ka bilaabaan laabaan expertka keena budgetkan u qornay markii xallin waayeen arrinta maamul goboleedka koonfur galbeed anagaa xalinay kii galmudug markay kala daadata anagaa isku soo celinay wasaaradaha anagaa tababaro siinayna iyo tiimaan ku jiro dowladda dhinacan kaga taagnin waana taageerayna waxa la taageerayana wuxuu ahaa dowlad shaksi ma aha institution waaye amba heedihii heykalka amba kaabayaashii dowliga ahaa qofka markuu jihada ka dhumo amba lumiyo kalsoonida ummadda ama kalsoonida shaksiga muhim ma aha qofka in lala joogo waxaa muhima qaranka soomaaliyeed waxaan anigu aad u xiiseynayaa weligeena xiiseynaya shaksiga ma ahayn waxaan labaatankii sana taageerayay dul taagnaa institutionka dowliga ah ee soomaaliga ilaa hadda asagaan wadnaa asagaan la wadnaa mas-uuliyadda hadda jirtana hadday ahaan lahaayeen kuwo adeegaya danta soomaaliyeed oo lala shaqayn lahaa waa la sii wadi lahayn anagoo anagoo og waxa ay sameeyeen qaladaad ah in isku dayn aan ansaxno laakiin waxa ugu xun qof bini aadana oo aad arkaysid inuu qaldan yahay haddana marka qaladku sheegtaa aan ka aqbalaynin inaad la sii joogto amba aad ku taageertid adoo sababo kale u yeelayo waxay lamid tahay adoo ummadda soomaaliyeed god ku riday anigu jabiilana raalli kama ihi in shacabka soomaaliyeed la bahdilo in heykalkii dowladnimada la lumiyo dowladnimada waa shiraako la wada leeyahay anagoo dhan bay naga dhexaysaa qof cid gooni ule ma laha haddii marka qalabka sharaakada aan ku leenahay aad arkaysid maalin maalinta ka dambaysa lasii duminayo waajibka wuxuu yahay in la joojiyo haddaadan awooda ku celisaleen aad ka hadashid sidii xadiiska noo sheegay aniga waxaa ii muuqato maamulka dadka hadda hayo anigu weligaa lehe qof bini aadana shaksiyadiisa iyo karaamadiisa inaan wax ka sheega ma rabo mana ku xadgudbaayo markaa laakiin mas-uuliyaddii ummadda soomaaliya ku dhiibataa ku takrifalaysad waxaa la muuraana qofka damiir kale dhiig kale inuu ka dhiidhiyo diido ka hor yimaado anigu taas baan aaminsanahay sideedana siyaasadda markaan leedahay saaxiib ma laha anigu xoogaa fakara fakar kadib baan qabaa siyaasadda waxay ku xiran tahay iyo waxaa isku xiran qofka waxaa la yidhaha moralkiisa ama damiirtiisa haddii qofka damiirtiisa uu arko wax xun ee dhacayo inuu ka hortago asagoo fiirinaa danta guud aniga waxaan fiirinayay markaan dowladihii lasoo dhaaf kulli la shaqaynayay shaksiga waxa ii ahaa waxaan jirin weligay waxaan aaminsanaa waxaan ku talinaa in personalitiga ama shaksiga aan waqti la gelin waa dhimo karaa wuu tegi karaa waxaan qabaa inaan waqti gelin institutionka amba hay-adihii dowliga ahaa waxaan ku mashquulay haddana aan ku mashquulsanahay waqtina aan gelinayaa in institutionka dowliga ahaa uu lumo haddii aniga mas-uuliyadda hadda soomaaliya ii doorato waxaan rajeynayaa in lagula xisaabtamo waxa aan qabtay kan walaalkii ila dhashay iyo waalidkii hadday arkaan inaan qaldanahana inay isaxaan haddaan qaladkaa ka bixi waayo qaldanaa arkana inay iga soo horjeestaan ay ummadda soomaaliya la saftaan ayaan kula talinayaa taasaana la yidhahda danta guud laga hadlaya laakiin anigoo soomaali ah maxamed ma ku jiri karna fakarka ah hebel baan aqaanaa iyo laxjeclaysi iyo qabiil waa laga gudbay soomaaliya maanta waxay maraysaa xaalad ay ka gudubto magaalada baydhabaan tegay tusaale haddaan kugu soo noqdo mar kale dhowr kun oo qofaas ku soo baxday soo dhaweynteeda qabiilkooda kama tirsanin isku jifa ma nihin isku deegaanaan ku dhasha ma aha waa deegaanaan muddo ka shaqeeyey aan ka shaqeeyey maamulsamayntooda nabadooda aan ka shaqeeyey laakiin waxay ugu soo dhaweynaha shaksi qabiil ma ahayn soomaaliyana qabiil ka tagta baan kuu sheegaa garawe iyo boosaaso iyo qardhe iyo carmo iyo kulli markaa isku soo mara gobolka bari ee haddaan ka imid dadku albaabaday furaayeen kumnaan qofaa isku soo baxday dhammaantood ma arkayn jabiil qabiilkiisa waxay arkayeen jabiil oo nin soomaaliyeed ah raba qarankan wax u qabto annaga waxaan rabnaa inaan kulli ku mashquulno qarinimadii waxaan rabaa kulli inaan ku mashquulno soomaalida inaan soo celino koox ama shaksi ha noqdo walaalka abtiga adeerka ama qof hadda kahor kuu shaqayn jiray dhammaantoodba ma aha inaad u xaglisid aad la safatid xaqa iyo cadaaladda lala safanaa qarnimada soomaaliya lala safanaa soomaaliyana maanta waxay raadinaysaa hoggaan daacad ah isku soo dhoweyn karo isku soo dumi karo ay aaminsan yihiin kuna kalsoon yihiin waxaana ii muuqata markaan hadda arkay ummadda soomaaliyeed caawa meesha ay joogto inay kortay maskaxiyan caqliyan ay koreen ciilka haya keliya waxa ay tahay maalin kasta intaa been loo sheegay ayay disappoint noqdeen maalin kasta waxaa ka noqotay albaabka laga soo xirtay hadda markii ugu horreysay ayay waxay raadinayaan hoggaanay leeyihiin waxaan mar kale ku adkaynaa in la xaqiijiyo dadkan u iibanayna mas-uuliyadda waxaa kaloo idan la muuraana in qof iska maraayo waddo in la yidhaha beri mas-uul qaranaa tahay caqligaas caqla shaqaynaya ma aha ummadda soomaaliyeed yacni karaamadooda cizigooda la isticmaalaya inaan dhammaanteen awood isugu geedo marka interestiga ama danqaasa ama siyaasaddu rabitaan joogtaa ma laha anigu waxaan aaminsanahay in qalad hadduu jiro waa la sheegaa xaq hadduu jiro wanaagsan waa la sheegaa jidka toobsaqo ku socda waa lala shaqaynaa adeerka ha noqdo abtiga ha noqdo wuxuu doona ha noqdo ummadda soomaaliyeedna heerkaasay maanta soo gaartay ciddii isku dayda inay dib u celisana uma celi karto soomaalina hore bay u soconaysaa afarta sanay soo socotana waa afarta sane ugu qaalisan ugu muhiimsan ee ummadda soomaaliya sugayso
adigoo iisoo koobaya jibriil haddii aada noqoto hogaanka dalka soomaaliya doorashada dhici doonta dabeeqada sanadkan inta aada noo sheegtay may tahay shaqsiga ka dhabay kara
bani aadamka wax kastaa laga fishaa qofku waa qof bani aadana laakiin sidaa hore kugu sheegay afka ingiriis waxaa lagu yidhaahdaa element waxaa jira mataqaanaa predictability ah qofka taraniga fi qofka waxaa firinaysa qaabku wax u dhaqi jiray markaasa waxaa ka qiyaasa wuxuu samayn karo anigu waxaan aaminsanaa taariikhaan leeyahay waxaan soo qabto waa la yaqaanaa iyo taariikhaha aan soo maray way jiri kartaa inay culaysyaj yimaadaan waxaa lala dhaqmayo waa soomaali oo culays badan haysto wadan lagu tagra faray lagu joog faray ummad la bahdilay ee been joogtaa loo sheegay ummad karaamadeeda cisigooda lagu ciyaaray aniga xal baan ilaahay subxaana watacaala ka baryayaa inaanaan noqon kii sabab ka dhigay in ummaddaa sii burburiyo waxaa ii muuqata fursad soomaaliya haddii hesho hogaan waafi ah cad dalankeeda cadyaha inay yeelanayso waxaan ku kalsoonahay qodobada aan soo bandhigi doono iyo dareenka aan soo bandhigi doono in aniga iyo hal qof wuxuu taraaya malahay tii mamka ila shaqaynayo iyo howlaha la shaqeynaya inaan awood u yeelan doonno inaan waxyaabahan ballan qaadno oo xadidan ballanqaad rasmi ah oo aan ballan qaadi karno achievable ah amba la heli karo inaan qabanaya aaminsannahay haddii marka hore aanba la ballan qaadin waxaan la sameyn karin soomaaliya iyadaa diyaar ah shacabka soomaaliya ayagaa diyaar ah magaaladan muqdisho markaad joogtid ama garawe aad joogtid maanta haddaa tiraada gurigaaga waa la jibina wadda la marinaa xilli qor lasoo qaadan karaa jirto shacabka ayagaa dowlad diyaar ah oo albaabkii furayaan waxay leeyihin jijabi waaran dhacda maalin kastay dhacdaa taana waxaa keenayo shacabku siday dowladda ugu jaban yihiin waxay rabaan hogaan toosiyo aniga waxaan aaminsanahay iyo tiimkaan wada shaqayn doono iyo dowladda imaan doonto in ayagoo isticmaalaya goodwillkaas ama rabitaanka shacabka kalsooni aniga aan qabno in wixii aan ballan qaadna aan samaynan laakiin hal xabbaan kusii daraa haddii xataa aan qaban weyno afar sano lama sugeyno ummadda waxaan u sheegaynaa saacadda la joogo waxaan leenaha howsha noo igmateen oo meeshaa ma qaban karno qaabkan baan u qabanayna laakiin afar sano kabacdi in ciidanka qaranka soomaaliya aan la dhisin afar sano kadib in ciidanka nabadsugidda soomaaliya afar jenaraal la ceeriyo adduunka meel ay ka dhacda ma laha nabadsugidda waa hay-adda ugu qaalisan wadan uu leeyahay waa wadanka sirtiisa meesha laga hayo in saddex taliya ciidan la ceeriyo saddex prime minister ay baxaan in lix boqol wasiira la magacaabo adduunka meel ay ka dhacda male kooxdii waxaa samaysay ayaa hadda waxay ummadda soomaliya u sheegeena doorta anadu ma garan karo caqliga noocaasa meeshuu ka imaan karo waxaan qabaa aan aaminsanahay dadkii dhegeysanayana u sheegayaa inaysan suuragal ahayn in qaranka soomaaliyeed ku yimaado laabalkac wuxuu u baahan yahay dad amba hogaan kicin kara dareenka iyo shucuurta shacabka soomaaliyeed ummadda soomaaliya u hogaamin kara jidka saxa ahaa haddii labadaa isqabsadaan hogaan daacadana helaan ummadda soomaaliyeed xaaladda ay ku jirto way ka baxaysaa waxayna gaaraysaa xaalad ka fiican xaaladday maraysa gaar ahaan wadamada dariska ah horumarkay gaareen waa arkaysaa waxay u baahan tahay soomaaliya waxaa la yidhahda political stability amba siyaasad degan ee xasiloon dhaqaalaha waxa kale way imaanayaan siyaasadan joogtada ah ee jeebka lagala soo baxay ee maalinkas qof la ceerinaayo maalinkas qof la magacaabayo qofaan awood u lahayn shaqada aan wadi karin loo magacaabaayo wixii ay noqdeen waxay ora jeebka ugu jiro qofkii aan lahayn damiiroo ka xishoonaa uusan jirin oo wax kasta ay suuragal u yihiin dabeecad noocaas inaan ogolaano ummadda somaalidan uguma jirto waana in la joojiyaa
waa tahay ugu dambeyntii mudana adigoo aada u mahadsan maxaad shacabka soomaaliyeed ee kaa dhegeysanayay radio wardheer aada halkan ugu soo jeedin lahayd ummadda soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa waa nagu raagtay annagoo dhan bay nagu raagtay xaaladda aan ku jirno laba arrin baa looga baahanya ummadda soomaaliyeed in dulqaadkay muujiyaan ay sii muujiyaan in dowladnimada soomaaliya aysan si fudud kusoo noqon karin laga wada qayb galo waa qodob muhiim ah aada muhiim ah laisugu yimaado qodobka labaad oon ummadda soomaaliya ugu baaqaya waxa ay tahay broseskan dowladnimada soo socda iyo doorashada soo socotaa waxay ka qaalisan tahay amba ka xanuun badan tahay dhibaatada ka imaan karto afartanka sano wax nagu dhacay waa xilligii aan ka bixi lahayn kumeelgaarnimada nagu raagtay aan gudbayn doolrasme sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqayaa inay xaqiijiyaan inaysan waa ognahay inaysan doorasho qaybgeli karin ummadoo dhan inay xildhibaanada imaan doona ay ka dhigaan dad tayale inay kula xisaabtamaan cidda ay dooranayaan in la xaqiijiyo markaan doorashadan in dad naga gudbi kara afarta sano soo socota la doorto ayagana ay doortaan hoggaan rasmi ah oo daacad ah oo ummadda soomaaliya u naxo inay doortaan haddii ummadda soomaaliyeed fududaysato oo doorashada ay noqoto doorasho layska ilaabo layska fududaystay waxaan aad walwal igu haayo in qarnimada soomaaliya aysan dib u soo noqonin mana soo noqon karto waxaa loo baahan yahay marka ma aha aniga hadda inaan hadlaayana inaad aada xata jifiil baan dooranayna annaga laftiga hala iqiimeeya haddii cid iga fiican a helaysaan hala doorto muhiimaddu ma aha in qof wax noqdo waxaana burburiyey qof naqashadiis waxaan u baahannahay hoggaan cadaalad ah suuragal ka dhigi kara soomaaliya inay israacdo shaksiga waa dhiman karaa waa bixi karaa shaksiga ambishinka waa yeelan karaa dhib ma laha waa lama huraan in ummadda soomaaliyeed awooddeena aan isugu geenno in afartanay soo socoto hoggaan fiicanna aan dooranno dhammaanteenna aan wakhti gelino haddii kale wiilka yarkaa ee soddonka sano jira ee soddonkii sano ugu dambeeya dowlad weligaan arkin haddii annada shan kaloo afar sanoo kale ay khasaarto wuxuu da-da afartankoo la gelayaa waxaa imaanaysa marka generation amba jiil cusub oo aan waxba kala soconin saa daraaddeeda waxaan ku baaqayaa in meel kastaa joogtaan amba qurbaha joog ama gudaha dalka joog in wakhti aada gelisaan in doorashada soo socoto ay noqoto mid miro dhasho lagala helo wax uun ka bedela waxaan u soo marnay labadaa ataadilays waafajiyo rajo aan caadiyanaan ka qabaa ummadda soomaaliya dib inoo soo noqonayso jiritaankeeda qarnimadiisuna dib loo leelayo annagana aan la geli karno competition soomaalida waxay u baahan tahay cadaalad iyo nabad inta kale way imaanaysaa anaga waan ku kalsoonahay inay dadka soomaaliyeed u baahneen ten years dadka soomaliya waxay u baahan yahin shan sano oo qurxoon oo hoggaan fiican ay helaan isbeddel la taaban karo oo caalamka aan kula tartanna imaan karo
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay mudane aada u mahadsanta maxamedo kaaga mahad celinaya waraysiga kaasina waxa uu ahaa musharaxa madaxweynaha labada kun lix iyo tobanka jibriil ibraahim cabdulle oo marti ku ahaa barnaamijka raadraac oo ay ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta ku jecelnahay oo barnaamijka oo idiin soo saaray anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin dhinaca diyaarintuna ay ka qayb qaateen cabdikariin xasan iyo sidoo kale qaliil intaas ayaanu kusoo gabagabaynayaa tan iyo inta aan mar kale dib ugu kulmayno barnaamijka midkan la mida sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Somebody who you see, somebody who you see.